الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
fawaa-id guud oo ku saabsan qofka markuu xadiid baarayo ama raadinayo waxaana igula soo dhacday fawaa-iddan waa iska fawaa-id kooban laakiin qofka ardayga markuu wax baarayo hadda waxaan ogaanaa soomahan kayfiyadaha kutubta wax looga raadinayo waxaadna ogaataan wax wax la baxsiyo oo la baaro oo la dabagalo xadiida ugu dhib badan uguna waqti badan waqti ugu badan waxa qaata waa xadii cilmu lxadiid waxa kaloo dhan waa sahal masalo hadday fiqita meeshaa ka raadinayso hadday xadiid yacni tahay caqiida haddii ay tahay luqa waa macruuf meelo ka koobana laga hela laakiin xadiidka waxaa laga yaabaa in duruqdiisu fara badato kutubta lagu soo saaray fara badan yihiin baxsigiisu wuxuu qaataa waqti dheer asaana ugu dheer wax laga hadlo maadaama hadda marka kutubtii wax laga baxsinayay aan wax ka soo aragnay haddaad rabto inaad xadiid takhriijiso oo xadiid aada baarto kadibna aada xukunto hadda xukunaa noo dhiman xadiidkii mawdiciisa ha laga soo saaro waa la sameeyey soo maa in mawdicii ku jira loogu tago masdarkii loogu tago laakiin xadiidka markaa masdar ugu tagto inaad xukunkiisa ogaato haddaad rabto maxaa sameynay meeshaa markaad taagan tahay oo marxaladaas aada marayso waxaad rabtaa inaad gudo gasho baxdi ku saabsan inaad xadiidkan xukunkiisa ku dhammaato meesha ugu dambeeya oo natiijo aad ka soo saarto inuu xadiidka daciif yahay ama inuu xadiidka saxiix yahay ama uu xasan yahay natiijadaas arta inaan gaarto natiijadaasi dariiq dheer ah ka sokeeya oo sahal lagu gaari maayo marka koowaad waa macrifatu ruwaat alxadiid inaad marka hore ruwaat alxadiid aada taqaanood garato xadiidka marka horeod rabto inaad gaarto sanadkiisa iyo xadiidkaa wada qoraysaa waxaad ogaanaysaa ruwaaddan horta laga bilaabo mu-alifka xadiidka soo saaray ilaa laga gaaro saxaabiga waxaa ruwaad ku jira waa inaad mid mid u garato macrifatu ruwaat alxadiid waa marxalada koowaad sidee ruwaadda loo garanayaa xaggee laga garanayaa waa soo marnay ruwaadda kutubaa laga alifay oo kutubu rijaal cilmi rijaal ka hadlaya kutubtaasaa ula noqonaysaa raawi walba waxaa la rabaa inaad cayinto magaciisa iyo inaayihiisa inaad marka hore ogaato markaad ruwaadda hesho magacyadoodii oo macrifadii aqoon aada u yeelato kadibaa waxaa baaraysaa ama marxalalada labaad ay tahay albaxu can cadaalati araawi wa dabdihi ama albaxu can cadaalati aruwaati wa dabdihim marxalada labaad waa albaxu can cadaalati aruwaati wa dabdihim inaad baxdido ood baarto cadaaladda ruwaadda iyo dabdiga iyo xifdigooda cadaaladda ruwaadda iyo dabdigooda xagee laga baarayaa meesha laga baaraayo waa taqaanaanoo waa kutubtii ka hadlaysay rijaasha xifdigooda iyo dacfigooda kutubuljarxi wa tacdiil kutubta wax jarxisa waxna tacdiilisa raawiga hadduu daciif yahay maxay leeyihiin waa daciif hadduu kadaab yahay waxay leeyihin waa kadaab hadduu hiqo yahay waxay leeyihin waa hiqa kutubtaasaad u raadinaysaa marxalada saddexaad waa macrifatu martabati raawi raawiga martabadiisa inaad ogaato ayadoo ruwaadda lana jarxinayo lana tacdiilinayo tacdiilkuna waa maraatib jarxiguna waa maraatib tacdiilku waa maraatib oo maraatibta jarxiga iyo tacdiilka maalin dhawood waxay ku jirtay muqadimadii aan akrinayna taqriibu tahdiib awthaqu nnaas iyo markuu sheegayo hiqatun hiqa isku martabo miya isku martabo maahan maraatib tacdiil saasaa la ihahda maraatibuljarxina waa jirtaa akdabu nnaas kan dadka ugu beenta badan iyo kadaab ayaduna waa kala daran tahay iyo matruuq iyo daciif maraatibay leedahay maraatibta ama martabada raawi walba uu taagan yahay inaad garatana waa muhiim martabadaasi maxay kaa saacidaysaa xukunka xadiidka calaaqay la leedahay raawiga martabadiisa filjarxi hadduu yahay mid aada u daran istishhaad ma galaa sanadkaasi markhaati ma galaa markhaati geli maayo haddii dacfigiisa uu yahay mid kabmi kara wuxuu kuu gelayaa markhaati uu kuu gelayaa idan calaaquu la leeyahay xadiidka ma-aalkiisa meeshuu ku dambaynayo inaa martabada raawiga uu taagan yahay aada ogaato raawiga hadduusan daciif ahayn hiqana ahayn soo ma jirta martaba udhexaysa uu noqonayo xasanulxadiid u noqonaya mid xadiidkiisa uu yahay xasan xasanna saxiixna ma gaarsiisna daciifna waa ka sarreeya maxaad ku ogaanaya xadiidka inuu xasan joogo maraatibta ruwaadda markaad ogaatay ku xihantahay martabada uu raawiga taagan yahay fi ljarxi watacdiil inaad ogaato waa muhiim intaa markaa ogaato oo ruwaadda aada baarto maalan ruwaaddii waxay kuu noqdeen wada hiqaad dhammaantood rag waxay noqdeen axaadiistooda mid walboo ka mida uusan ka degayn can darajati sixa intaas miyaa xadiidka saxiix kula xukumaysaa weli waxaa kuu dhimaa marka intaa ogaato waxaa samaynaya albaxu fi itisaali sanad sanadku ma xiriiraa mase ma xiriiro waa inaad baarto sanadka inuu xiriiro iyo inuusan xiriirin waa inaad baarto inuu sanadka xiriirin iyo inuu xiriiro dabcan cilmi adiga kugu soo degaa oo lagu waxyoonaya maaha waa inaad raadiso xaggee ka raadinaysaa waxaa ka raadinaysaa kutubta ka hadlaysa taariikhu lwafayaat taariikhda dhimashada raawi kasta iyo atabaqaat kutubta ka hadlaysa atabaqaad waa soo marnay soo ma ahayn tacriifkeeduna waa soo marnay kutubta tabaqaadka ka hadlaysa iyo kutubta ka hadlaysa geerida ruwaadda inta badan kutubrijaal way ka hadlaan raawigan sanadkaasou dhashay sanadkaasou dhintay way daneeyaan culummadu inaad kutubtaasi kaashato oo aada ogaato raawi walba raawiga kale inuu soo gaaray zaman ahaan ma soo gaaray isku dabaqa ma ahaayeen suuragal ma tahay inay wax kala qaataan oo dad isa soo haleela ma yihiin waa inaad baarto sanadka inuu xiriiro waxyaabahaad ku ogaan karta waxaa ka mid ah ama meelahaad ka kaashanayso tahdiibulkamaalka waa ka mid oo tahdiibulkamaal markuu ninka u tarjumeeyo wuxuu ku leeyahay rawaa can fulaan wa fulaan wa fulaan waxaa ogaanaya raggan inay mashaayikhdiisa yihiin uu soo gaaray haddii uusan zaman ahaan soo gaarin oo maalan markaa labada nin ee ruwaadda ay wax kala warinayso taariikhdooda markaad baarto ay soo baxdo markuu kan dhintay iyo markuu kan dhashay in labaatan sano u dhexeeyay meeshaasi madada isa soo gaaray dad isma soo gaaray sanadkaaga dhexda ayuu ka go-an yahay markaa sanadkaaga inqiaaca ku jira ama waxaa laleeyahay icdaala ku jira ama waxay u noqonaysaa istilaaxaadkii hadduu taabici yahay uu saxaabi uusan soo haleelin ka warinayana muxuu noqonayaa xadiidkaasi mursaluu noqonaa cilooyinkaasi waa cilooyin khafiyahoo qarsoon laakiin la rabo qofka baaxidka inuu baaro oo xadiidka markii sanadkiisa aada hubsato inay rijaashu hiqaad yihiin kuguma filna rijaasha hiqaada shalana istilaaxii haytami waa soo sheegna u badan yahay soo maa inuu yidhaahdo xadiidkan rijaaluhu waa hiqaad waa hiqaad macnaheed xadiidka saxiixa ma aha waxaana khata ah adoo waxbaaraya inaad tidhahdo xadiidkan saxaxahu lhaysamiy waa saxiixiyey qalad waaye oo muxuu u saxiixiyey wuxuu yihi rijaaluhu hiqaad waxay ku tusaysaa markaas inaad ku liidato cilmi alxadiidka iyo istilaaxaadkooda inaadan si fiican u fahmin maxaa yeeley rijaaluhu hiqaad iyo waa saxiixiyey laba mas'alay kale yihiin culimmaduna ma ictimaadaan rijaaluhu hiqaadka haythami rijaaluhu hiqaad waxaa keliya laga faa'iidaya waa maxay ruwaat lxadiid inay hiqaad yihiin waa soo marra hadda marxalad maraaxilsan sheegaynay ku jirtay laakiin itisaalu sanad miyuu kaala hadlay muusan kaala hadlin itisaalu sanad waa adig kugu xihanta waa inaad baarto inuu sanadka xiriirayo inuusan xiriirin iyo inaad hubsato labadan raawi inay kulmeen inay isku casri ahaayeen in hadday can ku kala wariyaan oo midkood mudallis yahay oo tadliis lagu yaqaano ninka uu ka warinayo canta uga warinayo inuu soo gaarayo in kale inuu raggu ka tadliisinayo ka mid yahay calaa kullin inta badan culummada fii kulli fii cilmi fii kutubi rijaal ay kugu sheegayaan meeshaasaa in badan ka helaysaa laakiin waa inaad baarto wey waxaa kaloo baaraysaa oo marxaladaasi ka dambeeya albaxthu can ashuduudi waalcilla xadiidka inay ku jirto shuduud ama cillo qarsoon cilla khafiya inay ku jirto oo itisaalu sanad aan ahayn waxaa dhici karta xadiidka sanadkiisoo xiriira ruwaaddana qaarkood qaarka kale ay ka wariyeen dhammaantoodna ay hiqaad yihiin in haddana lafdi xadiidka ka mida uu shaad yahay soo ma dhacdo oo laleeyahy lafdigan hebelaa la shaadoobe hebel waa hiqa laakiin waxaa ka waxaa khilaafay hiqaad ka tiro badan asigaa khilaafay ama rag asiga ka hiqaysanoo ka owleysanaa khilaafay lafdigiisa markaa maxaa lagu xukumayaa shaadaa lagu xukumayaa xadiidka waa inaad shuduud ka fiiriso alfaadan xadiidka wax ka mida oo shaad lagu xukumay ma jiraan wax cillo khafiyahoo qarsoon lagu xukumay ma jiraan xaggee ka raadinaysaa meelaha laga raadinaya waa fi kutub alcilal kutubta la yidhaha kutub alcilal waxaa jira kitaab la yidhaha alcilal oo iska leeyahay ibn abi xaatim waxaa jira alcilal lilimaami daar alqutni raximah اllah culimmada xadiidka xufaad اlxadiid kuwooda waaweyn ee mutaqadimiinta ah waxaa dhici karta xadiidka oo daahiran xiriira sanadka wax cilaana aysan kaaga muuqan ruwaaddiisu ay hiqaad yihiin cindak inay haddana yidhahdaan xadiidkaani xadiid jira maaha oy diidaan raggaasina diidmadooda waa la ictibaariyaa waa aimo waaweyn waa rag say ugu jireen cilmu alxadiid lafahooda u dhex galay oo jismigoodu xadiidku ka mid noqday oo haddaadba xadiid akhriso hore waxay ka fahmayaan inuu nebigu yidhi inuusan dhihin calayh isalaatu wasalaam xataa inuun sanadka fiirin maxaa yeelay ku dhex jirka hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka dhaxleen inay bartaan xataa kayfiyadaha hadalka nebiga calayh salatu wasalaam arrintaas arrin jirta oo waaqica waa oo xataa culummada waa la kala yaqaan culamada mucaasiriinta qaar ka mid a waxaa arkay dhahay hadalkan sheikhulislaam ibnu teymiya ma dhihin hadal ibnu teymiya laga soo raraayo muusan baarin laakiin wuxuu leeyahay siyaaqii lagu yaqiinay iyo qaabkii hadalkiisa uu dhigi jiray maahan hadalkan muxuu ku bartay mumaaraso iyo akhrin badan iyo kudhex jir badan waaye culammada xadiidka qaara waxay gaareen heerka xadiidka ciladiisa sheeg haddii la yidhaha wuxuu leeyahay ma sheegi karo cillan sheegi kara igama muuqato laakiin xadiidkan ma jiro xadiid nebiga ka suganna ma ahan ku dhaara hadii la yidhahn waa ku dhaaranayo uusan jirin laakiin ma dhihi karo waxaasi waxaasaa ku jira waxay ku tusaaleeyeen sayrafiga midka sariflaha ah kuwa sarifka lacagaha sarifa say lacagaha ugu dhex jireen iyo sarifkooda gacanta markuu lacagta ku qabto waa garanaya inay lacagtaani tahay mid dhab ah iyo inay tahay mid musayafoo la been abuurtay markaasuu leeyahy midaani waa mid buga sharax haddii la yidhaha ma sharixi karo ma dhihi karay saas iyo saas iyo saasaa lagu gartaa lakiin wuxuu ku leeyay waa ii muuqataa inaysan jirin lacagta waana dhacdo culummada muxadisiinta abuu xaatima waxaa la weydiiyey maxaad ku ogaataa cilooyinkan aada sheegayso markaasu wuxuu yidhi waxaan kuu sheegi kara ma jiraan bu laakiin waxaan sheegaya inay dhab yihiin waxaad ku ogaanaysaa ragga muxadisiinta ah ee kibaarulmuxadisiin ee macruufiinta u tag oo xadiidkaad hadda i weydiiso weydii hadday iwaafaqaan ogow waxaan kuu sheegaa inay sawaab yihiin hadday ikhilaafaanna warkayga waa qalade saas ogow yaan u tagaa buu yidhi suu yidhi abuu zurca u tag abuu zurcu aaday xadiidkii uu weydiiyey abuu xaatim uu weydiiyey sida abuu xaatim ku jawaabay ayo abuu zurcanu ku jawaabay xadiidkan xadiid jira maaha buu yidhi waa munkar abuu xaatimna wuxuu yidhi waa baail waa baail waa munkar isku meela imaanaysaa soo maa wuxuu yidhi lafdigan isku khilaafnay ilaa wuxuu yidhahdee macnuhu waa waaxid anna baailan ila asna munkaruu yidhi culummada marka waa culummada sidaasa mararka qaar waxaa jira axaadiid la weydiiyo ibna abi xaatim waxaa jira axaadiid badan oo aabihii abuu zurca oo weydiiyey ay dhaheen xadiidkan waa munkar xadiidkan ma sugna xadiidkan waa daciif laakiin taa laftirkeedu waxay u baahan tahay aqoon sababtoo ah waxaa laga yaabaa xadiidkani inay dhahaan waa xadiid daciifa ayagoo ula jeeda sanadka markaas wax laga weydiiyey qofka aan si fiican ujeedooyinka culummada iyo istilaaxaadkooda u aqoon waxaa laga yaabaa inuu yihahdo xadiidkan gebi ahaanba waxaa cileeyey abuu xaatim abuu xaatimna muxuu ka hadlay hal dariiquu ka hadlay waxaa laga yaabaa markaad wax sii akriso inaad mar kala aragto abuu xaatim oo isla xadiidkii saxiix waaye dhahay oo xadiidkii daciif waaye horar uu soo yidhi ma tanaaquday ma tanaaqudin ee dariiq kale wax laga weydiiyey markaasuu yihi dariiqaanna waa saxiix calaa kullin taasi macrifo iyo istilaaxaadka culummada barashadoodii u baahan tahay laakiin kutubulcilala loola noqdaa ashuduud walcilla waxaa laga fiirinaa kutubulcilal meelaha ka baaraysiday ka mid tahay haddaad aragto markaad xadiidkii baartay inuu xadiidka duruq fara badan leeyahay xadiidka duruq badan uu leeyahay laakiin duruqdiisa makhrajkoodu waa waaxid duruq kala duwan oo ku yimid hal raawiyay iskugu yimaadeen oo ruwaadda ka mid matalan acmashay iskugu yimaadeen waa tusaale acmash muxuu noqday yaa makhraju lxadiid hal sanad oo ka mid a asaaniiddaas haddii sixadiisa aada hubiso ilaa acmash laga gaaro oo aada ogaato ruwaaddiisu inay tiqaad yihiin ila alacmash sanadkooda uu xiriiro ila alacmash waxaad ku kaaftoomi kartaa wixii acmash ka shisheeyay keliya inaad iska baarto wixii yacni waa dariiqa wax kuu sahlaysa waay maalan toban dariiq ayaa xadiidkan ku yimid tobankiiba waxay iskugu yimaadeen acmash inaad sanad walba soo bilowdo ilaa acmash laga yimaado aada baarto waa kugu waqtigaa kugu dheeraanaya soo maaha tobankaas hal dariiqoo ka mid a inta iska hubiso inay rijaashiisu hiqaad yihiin inqitaacna uusan ku jirin ila alacmash ayaa inta kale iska dhaafi kartaa kadib waxaa iska baaraysaa wixii acmash ka shisheeya ila saxaabi saasaana xadiidka ku xukumi kartaa maxaa yeele dariiqan waaxidka ah ee saxiixa ah ayaa xadiidka kaaga filan inuu saxiix yahay markaas waa haddii hal hal makhraj leeyihiin mar waxaa jira hal makhraj aysan lahayn oo saxaabigaba makhrajka noqon karo saxaabiga iskugu imaanayaan ama taabiciga iskugu imaanayaan saxaabiga ka warinaya inta ka horeyso dhanna waa duruq kala duwan xadiidku mararka qaar boqol dariiquu yeelan karaa waa dhacdaa axaadiid boqol dariiq ku timaada boqol dariiq markuu ku yimaad ama duruq kala duwan oo inta ku yimaad saxaabada laftirkooda ay kala duwanaadaan sanad walbo asaaniiddaas ka midana ay cilla ku jirto dacfiyaa ku jira xadiidka daciif miya maalan toban sanad dhammaantood ruwaad dacfi ku jira ayaa ku jira xadiidka bimujarad dacfi uu sanad asaaniiddaas ku jiro daciif miyuu noqonaya yaa ma noqonaya dacfigaa la kala qaadaya mid kabmaya iyo midaan kabmaynin taasi waxay u noqonaysaa maraatibtii ruwaadda ee aan soo marnay haddii asaaniiddan dacfiga ku jira dhammaantood uu yahay midaan kabmayn hadday laba kun oo dariiq noqdaan xataa xadiidku waa daciif waxay u soo kordhaayaan lama arko tiradan tirada waxba soo siyaadi mayso hadduusan dacfiga kabmaynin haddii laakiin duruqdiisa dacfiga ku jira uu yahay mid kabmaya halkan sanadkan waxaa ku jira ibnulahiica ibnulahiica dacfigiisa waa kabmaya sanadkan kale waxaa ku jira leyt ibni abi sulaym dacfigiisa waa kabmaya labada sanad markaa labada xadiid markaa isku geyso muxuu noqonayaa xasanun ligayrihi hadday sii bataanna waa sii badanayaan yacni awooddiisaa sii siyaadaysa xadiidka marka jamcu duruqaa la sameeyaa markaa wax baaraysa inaad jamcu duruqdan samayso waa muhiim oo duruqda xadiidka aa baarto waa haddaad rabto xadiidka si dhaba inaad uxukunto mararka qaar waxaa kugu dhacaysa xadiidka waa baartay hal sanadoo ka mid aha baartay sanadkii aada baartana nin daciif aha ku jira intii kalena ma raadin maxaa xadiidkaas ku xukumaysaa see u cabiraysaa firaaqo uma helin jaanis uma helin inaad duruqdii aada jamciso ama imaamkaaga horreeyey oo yidhi bijamiici duruqihi xadiidkan waa daciif ama alxadiidu daciifna ma haysid adiga laakiin waxaad hogaatay sanadka aada haysood aragtay inuu daciif yahay ibnulahiica ku jira ama leyt ibn abi sulayma ku jira ama raawi majhuulaha ku jira waxaa leedahay xadiidun daciif xadiidkan waa daciif miyaa dhahaysaa bi hada sanad qeydkaasina waa qeyd muhiima dad badanoo hadda wax qorqoraan ma daneeyaan laakiin qeydkaasi inaad ka tagto waa qalad weyn xadiidku waa daciif inaad tidhaahdo xaggee ka keentay inuu daciif yahay hal sanada aragta adiga ma asaaniidda dhanaa xukumaysaa bihal sanad awgii sax maaha waa inaad tidhahdo daciifun bi hada alisnaad xadiidkana waa daciif bi hada alisnaad qeydka ah bi hada alisnaad waxay kaa badbaadinaysaa in lagugu intiqaado xadiidka asaaniid kale u leeyahay bari waxaa laga yaha in lagu yihahdo xadiidkan duruq badan uu leeyahay oo ku sugan yahay maxaa u daciifisay adigu jawaabtaada maxay noqonaysaa aniga waxaan ku qayday bi hada alisnaad khalaas qof kugu qabsan kara male bi hada alisnaad laakiin inaad tidhahda xadiidun daciif maxaa yeelay sanadkiisa fulaana ku jira culumana aysan kaaga horreyn hadday aimatulxadiid hortaa daciifiyeen oo si mutlaqa xadiidka loo daciifiyey taas waa baab kale a'imadaa ku raacdee cillada markaas ku jirtana waad sheegtay laakiin haddaadan ogeyn in lagaaga horreeyey sanadkaana dacfi ku jiro waa inaad taxarud samayso oo xukun caamah aada iska ilaaliso waa tidhahday xadiidun daciif xadiidka duruqdiisa in la jamciyo markaa rabtana ka maarmi maysid inaad ka faa'iidaysato kutub alalbani casrigan kutub alalbani qof baaxidoo ka maarmoo xadiid raadinaya ma jiro suuragalna maaha inay ka maarmaan sababta waa maxay imaamu alalbani raximahullah waxaa u suuro galay waxaan u suuro gelin dadkii ku casriga ahaa dhammaantood waxaa u suuro galay inuu helo kutubo fara badan oo ilaa hadda aan daabacnayn bannaankana aan aalin ayuu asiga waxaa u suuro gashay inuu axaadiistooda soo raro wuxuu helay kutub fara badan oo hadda aan lahayn wuu helay markaan le macnaheedu maa inu asiga iska lahaa laakiin almaktabatu daahiriya yihileen kutubtaasi ayagoo makhduudaad ah oo aan weli la daabicin oo fartii hore ee raawi dadkii soo qoray iyo nusaakhdii ay ku qoreen ku qoran tahay ayuu soo guuriyey oo buuga ka buuxsaday kadibna uu asiga maaragta wax ku xukumay waxaa laga yaabaa marka xadiidta ama xadiidka duruqda uu u helayo haddaa weligaa raadayso adiga inaadan u helin maxaa yeele kitaabaa ka raadaysaa ma haysi laakiin asiga waa jamciye waa soo arooriyeen waxaa laga maarmaana marka inaad kutubtiisa u noqoto oo duruqda axaadiista uu ka jamciyey aada ka faa'iidaysato culummo iyo dalabatulcilmina casrigan saasaa looga faa'idaystaa kutub alalbaniya culummo iyo dalabatulcilmi intaba sheekh mumin wuxuu dhihi jira caleyh raxmat ullah daalib aan haysan kutub alalbani wuxuu dhihi jira waa faqiir ardaygaan haysan waa faqiir yacni kutub ma haysta xagga kutubta faqiir uu ka yahay maxaa yeele loogama maarmo jamcu duruq iyo duruqda xadiidka nin ardadii sheekh muqbil ka mid ahaa ayaa hadda kahor wuxuu yidhi waxaan wuxuu takhriijiyey ama uu ka hadlay sifatu salaati nabiy sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi xadiid badanoo daciifaha ku jirta waan baxsinayaa buu yidhi cilmi lxadiidkana waa aqoon ula ahaa xaqiiqatan laakiin xoogaa waxaa ku jirtay shidda waa waa ku ad adkaa jaanibkaasi xadiidkii uu takhriijiyey kitaabka saddex meelood hal meeloo ka mida waa daciifi axaadiis daciifa waayo yidhi sheekh muqbil u bandhigay sheekh muqbil waa ka diiday wuxuu yidhahday kitaabkan waxaa ku jira sax maahan in badanoo ka midaan masoaan sidaa us xukuntay ma aha anigana maba qabo dhihi jiray sheekh muqbil gebi ahaan in albani la tacaqubo la dabagabo ninka wax takhriijinayo ama kutubo xukumaya aan axaadiis xukumaya kutubo gooni ha alifto yaan sheekha juhdigiisa la dabagelin waa ka diiday ninkii waa ka diiday sheikha talada baxigiina wuxuu u diray sheikh اlalbani raximah اllah baxigii sheikha waa gaaray waa akriyey axaadiiu daciifiye waxaa ka mid ahayd xadiidkii cumar fi ducaaءi اlistiftaax xadiidkaas ma taqaanaa subxaanaka allahuma bxamdik tabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha gayruk xadiidkaas wuxuu yhi waa xadiid daciifa mana sugna sheikh alalbanina waad aragteen fii sifati salaati nebi uu ku sheegay xadiidkan sheikhu raximah ullah waxyaabihuu ninkaa daciifiyey midda ugu darnayd oo aada uga xanaaqay xadiidkaasay ahayd wuxuu yidhi xadiidkan ninkan wuxuu sheegay buu yidhi laba darii saddex dariiquu sheegay ou xadiidka ku daciifiyey anigana shan dariiqan u sheegay buu yidhi ou xadiidku ku noqonayo saxiix baxigiisa wuxuu yidhi marka waa mid qaasira oo ka gaabiyey inuu xadiidka duruqdiisa jamciyo ilaa markaas uu kadib xukumo asagoon duruqdii jamcin ayuu xadiidkii xukun saaray duruqdii qaybna ay ka maqan tahay marka almajhuul اlyamani uu dhihi jiray almajhuul اlyamani sheekh waa majhuul u baxshay macnaa wuxuu aada uga xumaa qaabku wax u baaray ma ahayn inuu ka xumaa inuu naqdiyey sheikh alalbani dad badanaa naqdiyey ciddii sawaab ku naqdidana waa aqbali jiray ama maala masalada si fiican u baarta sawaabka liimaan si fiican qofkii u baaray yuusan ku waafaqsanaa hadduu doono xukunka laakiin qofkii si fiican masalada u baara oo ninkii ku intiqaaday farta dhaqdhaqaajinteeda baxigiisa baxi qayama waaye buu yihi si fiicanuu masalada u baaray duruqda xadiidkana waa jamciyey laakiin kuma waafaqsani kan laakiin sheikhu dhulku la dhaco wuxuu yidhi waa majhuul xadiidkana aan si fiican u baarin moodana buu yidhi inuu xadiidka ku xukumayo wuxuusan aqoon u lahayn meesha marka inta badan ninkan laga galo waa maxay jamcu duruquu ka tegey duruqdii xadiidka inuu jamciyo qaybo ka miduu ka tegey meelahan oo kale in xadiidka jamcinta duruqdiisa laga tagana waa cillo qofka hadhowta ku soo noqonaysa markuu wax baarayo markii duruqda xadiidka la jamciyana wax badanaa kaaga soo baxaya haddii shuduud jiran waa kuu soo baxaya haddii ay jiraan cillooyin kaloo qarsoon waxaa laga yaabaa jamcu duruq inay kaaga soo baxaan calaa kulli xaal baabka haddii duruqdiisa la jamciyo ayaa la fahmaaho la gartaa siday culimmadu dhihi jireen marka duruqda inaad baarto waa muhiim wafayaadka oo hadeeta aan soo sheegnay iyo taariikhda geerida raawigan goormuu dhintay kan goormuu dhashay ayadana aaday muhiim u taha waana soo sheegnay kutubta laga baarayo oo kutubu dabaqaadna waad ka raadinaysaa kutubu rijaal guud ahaanna way sheegaan wafayaadka yacni taarikhda raawiga u dhintay iyo taariikhda raawigan kale uu dhashay waxaa baaraysaa marka sheikhaani goorkuu dhintay goorkuu dhashay ardayga ka warinaya goorkuu dhintay goorkuu dhashay halkaas waxaa ka ogaanaysaa inaysa soo gaareen inaysa soo gaarin markuu shiiku dhimanayay raawiga intuu jiray meeqa sanuu jiray xisaabaadkaasaa isku dhufanaysaa tusaale ahaan waxaa jira xadiid sheikhu alalbani raximah ullah uu ku sheegay fi silsila daciifa xadiid jaabir kuluu walaa taksiruu xadiidka lafdigaasaa ku jiray kuluu walaa taksiruu cuna hana jabina macnaha waa lafaha hajajabina xadiidku waa dheeraa jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu ayaa wuxuu sheegay inuu nebigu gaajeysan calayhi salaatu wasalaam uu arkay kadibna uu xaaskiisa u tegay neef ariya ay qaleen hilibkiina ay u geeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku yidhi marka hilibka cuna lafahana hajabina waxaana xadiidka ku jirtay markii raashinka ay dhammaysteen in nebiga calayhi salaatu wasalaam lafihii weel loogu soo shubay oo lafiha lai keenay yidhi lafihiyaa loo keenay waxbuu ku akhriyey lafihii neefkii ariga ahaa sidiisuu kusoo noqday bay yidhaah markaasuu yidhi jaabiroo ridaada kaxayso xadiidkanna waxaa soo saaray abu nucaym fii dalaa'il اnubuwa kitaabkiisa la yidhaha dalaa'il nubuwa kusoo saaray waa xadiid munkara laakiin waxaan ka rabnaa tusaalaha wafayaadka iyo ahmiyadda ay leeyihiin abu nucaym fii dalaa'il اnubuwa markuu xadiidkan warinayay wuxuu yidhahday xadaanaa cabdullaahi ibnu muxamed ibni jacfar abu nucaym aan dhahay xadaanaa cabdullaahi ibnu muxamed ibni jacfar waxaa jira laba nin oo mid walba oo ka mida la yidhaahdo cabdullaahi ibni maxamed ibni jacfar labadaasi waa midkee midka abu nucaym ka warinayo labada mid ka mid ah waxaa la yidhahdaa abushaykh ibnu xayaan abushaykh waxaa la yidhahdaa abushaykh midka kalena waxaa la yidhahdaa cabdullaahi ibnu muxamed ibni jacfar alqaswini culammada qaara waxay yidhaahdeen cabdullaahi ibni moxamed ibni jacfar halkan waa alqaswini wxu waa alqaswini alqaswinigana waa kadaab sheikhu اlalbani raximah اllah wuxuu yidhahday qaswini ma aha qaطcan qaswini maahan buu yidhi macnaha waa shaki la-aan inuusan qaswini ahayn ee wuxuu yidhi waa abushaykh ibni xayaan cabdullahi ibni maxamed ibni jacfar kan waa abushaykh sababtu waa maxay wuxuu yidhi lianna dahabiya dakara ana alqaswiniy dahabi raximah اllah wuxuu sheegay cabdullaahi bni moxamed bni jacfar alqaswini tuwufiya in la oofsaday sanata hamsa cashara wa halaaumia sanata hamsa cashara wa halaaثu mia sanadku markuu ahaa saddex boqol iyo shan iyo toban ayuu dhintay alqaswini raximah اllah wa abu nucaym lam yudrikhu abuu nucaymna sooma haleelin oo sooma gaarin alqaswini fainahu wulida abu nucaym waxaa la dhalay uu dhashay sanata halaaa mia wa sittin wa halaaثiin sanata halaaa mia wa sittin wa halaaثiin sanadku markuu ahaa saddex boqol soddon iyo lix ayuu dhashay abu nucaym ay bacda wafaati اlqaswini bixdaa wa cishriina sana abu nucaym wuxuu dhashay bacda wafaati alqaswini alqaswini markuu dhintay kadib biixdaa wa cishriina sana kow iyo labaatan sano kow iyo labaatan sano markuu mootan yahay alqaswini ayuu dhashay abuu nucaym sidee marka u dhacaysaa alqaswini inuu noqdo halkan suuragal ma ah abuu nucaym marka wuxuu wax ka wariyey uu soo gaaray abushaykh cabdullaahi ibni maxamed ibni jacfar kaasuu soo gaaray labada midkee wayaan leenahay marka hadda halkan abushaykh waa abushaykhna waa iqa abushaykh waa nin iqa ah laakiin xadiidkan asaaniiddiisa ruwaad kalea ku jirta oo wada ducafo ah kadaabiin calaa kulli xaal waa munkar xadiidkan laakiin hadda annaga ujeedadan ka lahayn waxaa waaye faa'iidada ay leedahay wafayaadka in la ogaado waa wax wax lagu kala soco wax lagu kala saaro ninkan labaatan sano ka hor u dhintay kan markuu intuusan dhalan idan isma soo gaarin raggu markay isku magac yihiin taariikhda geerida iyo dhalashadu waxyaabaha lagu kala soocay ka mid tahay waxaa laga yaabaa nin raawiya inuu yimaad boqol sano kadib uu yidhaahdo shiikh boqol sano ka hor dhintay waxbaan ka maqlo hadda ka hora wax ka wariyey beentiisa maxaa looga daba tegayaa bimacrifati taariikh taariikhda uu la kulmay taariikhda u dhashay waxaa kaloo beendaasi taariikhda lagu caddeeyey arrintii ayaan dhaweed aan ku sheegaynay darsiga caqiidada ibnu batuuta beentiisii sheikhulislaam uu ku been abuurtay sanadkuu yidhi waxaan galay dimashq waxay ahayd sanadkii ibnu taymiya i xirnaa taariikhda dad badanaa ku fadeexooba kadaabiinta iyo wadaaciinta iyo meelaha lagu fadeexeeyay ka mid tahay taariikhda in la ogaado ninkii ahaa ratan oo dahabi sheegay wuxuu yidhahday ratan wamaa adraaka maa ratan dajaalun min addajaajila iddaca suxbata bacda alaaa miati sana saxaabiyaan ahay buu yidhi saddex boqoloo sano kadib saxaabadii waqtigood anu hadda saxaabiyaan ahay waa dajaal manaa waa kadaab waa beenaale waxaa lagu ogaaday bitaariikh ruwaadda marka taariikhdooda in la baaro markaad wax baxsinaysaan ayadana waa muhiim waxaasoo dhan intaadan gudagelin waxa la waxaa jira la yidhahdo khuطaة اlbaxi khuطaة اlbaxi macnaha waa qaabka wax u baarayso marka horea la dejiyaa banaankaa lagu dejiyaa intaadan gudaha gelin ka hor maskaxdaa laga dejiyaa waa la tartiibiyaa tartiibtaas aad tartiibsataa kadib maktabadda lagu galaaoo lagu socdaa si howli kugu fududaato nin walbana siduu u isticmaalo duruqdaas baxfiga ayaa waqtigiisu uga faa'iidaysana ama uga dayacmaya haddii waxyaabahan macluumaadkaa la lumiyo maktabadda adoo gacmo maran wax mabdaa aadan lahayn jihaad u socota aadan aqoon aad dhex istaagto saa u jeejeysanaysaa soo baxaysaa laakiin haddaad dariiqo ku baxdo iyo khudo kuu degsan dariiqa koowaad marxalada koowaad midda labaad midda saddexaad maalin walba marxalaad ka tillaabsanaysaa sidaas haddaa wax ku baarto waktigana waa kuu dhaqaaloobayaa baxdigaagana natiijo fiicanaa ka gaaraysaa waktigana waa ka faa'iidaysanaysaa marka duruqdaasi ha la xifdiyo ha lagu dadaalo in la maro insha allah wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaxbi